toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa ismaaciil axmed maxamuud raage oo ka mid ahaa arday soomaaliyeed oo soddonkii janawari ka qalinjebiyey jaamacadda simad ee magaalada muqdisho ismaaciil oo ka mida dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa guud ahaan markii uu qalin jebinayey waxa ay soo jiidatay dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan kusoo dhowow barnaamijka ismaaciil marka hore waan dhalahay walaal aada weynaan mahadcelinaa guyaha barnaamijkaankaan siisay ridwaan aadaan aadaan ugu dhaha barnaamijka waa mahadsantaha walaal waa marka hore waa kuu hambalyeynayaa waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku bilowno waxbarashadaadii aas-aasiga ahayd sida ay kusoo bilaabat waxbarashadeydii asaasiga waxay ka bilaabatay dugsiga qur-aanka oo loo yaqaano madrasada waxaa anigoo da-da lixaad lix jirka ama todoba jirka meelahaas ansaqiyaata liigeeyey dugsiga qur-aanka halkaas waxaan ku qaadkay dugsiga qur-aankii markii aan dhameeyey dugsiga qur-aanka kadib waxaan bilaabay iskuolkii anoo ka bilaabay galacka one qiyaastii sanadadii two thousand four si meelahaas ka bilaabay ilaa soo waday dugsiga saddex primary high schoolkii ka qalin jabiyey sonitaasiisi kadib sonitaasiisi jaamacadda bilaabay maantay soddokii janwarina ka qalin jabiyey jaamacadda maasha allah waa garta marka la eego waxbarashada asaasiga ka sokow jaamacad inaad tagto oo maaragtay waxbarashadada aad sii wadatay yaa kugu dhiirigeliya aad is leedahay runtii waxbarashadeyda markii aan high schoolkii dhameeyey inaan jaamacadda bilaabo dastoobta aniga waxay iga ahayd hamigeyga laakiin waxaa aad iigu dhiirageliyey jamilkeyga gaar ahaan waaridkeyga oo idhahay keliya awooddaada waxay tahay inaad waxbarato wax ku qabsato igu dhiirigeli dhahay tag jaamacad ka diiwaan geli hore u soco waxbadgaad hageli isla sanadkii aan ka qalin geliyey high schoolkii oo tonataasinkii isla hore waxaan ka bilaabay jaamacadda waa gartay marka jaamacadda markii aad tagtay see laguu soo dhaweeyey markaad ka hadlayso tusaale ahaan dhinaca ardayda iyo maamulka iyo guud ahaan dadkii aad aad wax isla baranayseen wallaahi markii aan jaamacaddii admissionkii iyo dhammaan waxay ku harmasijkii laga rabaa jaamacaddii soo maray jaamacaddii applicable u noqday inaan dhigto wiigi ugu horreeyay aan jaamacadda dhigtay waxaad soo dhaweyn badan waa lay sameeyey ma jirin waxyaaba hadda oo ii keeni kara negative attitude iguna qaro aan la kulma jirin waxay weyn hadda aan la kulma waxay first wiigi ugu horreeyay ee jaamacadda waxa aan anigu galaas soo xaadiraya oo jaamacaddii dhex maraya kadib ama isku aragnay guddoomihii hore guddoomihii hore jaamacadda simad cabdiraxmaan odowa haddana axmidaan cabdiraxmaan odowa ayaa kadib ii yeeray waan uu tegay xafiiskiisa waxaa udha ismaaciil jaamacadda simad aa soo dooratay waa kusoo biirtay commitment kaa tahay oo go-aankaagu ma yahay inaad jaamacadda waxbarashadooda sii wadanayso aad ka gulgaarayso waxaan dahay haa intaa dhumaan soo warin jaamacadda baana kusoo biiran haddaan commitment aanu u lahayn waxbarashada sidaa darteed wuxuu dhahay jaamacadda waxay ku siinaysaa scholarship oo maanta waxay ka dambeeya waxaad soo gashay qaab ado lacagtaa iska bixin raba laakiin hadda jaamacadda waxay kusiinaysaa scholarship afartii sana aan jaamacadda qaadanaya aan ku qaatay tuition gigiga waayahay ismaaciil markii dadka soomaalidu ay dabcan ka daawadeen baraha bulshada qaarkoodna sheekadaada ay ay ka warheleen waxaad moodaa in si weyn dadku runtii ay ugu farxeen guulaha aad gaadhay dad badanna dhiiragelin iyo hambalyooyin kala duwan ayay kuu soo dirayeen siduu yahay dareenkaagu wallaahi horta dareenkeyga oo farxadeed markii idaahdo maalintii saddex janawari aad buu kacsanaayo runtii aad baan faraxsanaayo dadki keliya farxaddii maalinta waxay kooblagin aan u ahay qof si normaya u qalinjebinaya jaamacaddiisii maanta usoo dabagaboonaysa farxaddii waxa iisii dheeraatay markii aan jaamacaddii oo shahaada guddoonsiinta oo markii magaceygii lagu dhawaaqay ismaaciil axmed maxamuud leyl oo dhammaan markii aan kursi kacay dhammaan marka sharafkii ardaydii qalinjabinays dhammaan ad wantaan ii wada istaageen saxbiisii wariseen markaasaan aad usii farxa dareem inaa maanta wax ad normal ah sameeyey kadib xafladii markay soo gabagabooday xaafadaan kusoo laabtay waxa aan furay facebooki dirbe waxaan ku arkay hambalyeentaydii waxaan isdahay wax maxaa waaye waan sii sugay ilaa facebookiiba ou naqaday mid aniga le in keliya lagu soo hadal kaadhayo kadib waxaa i bilaamadeen in si gaar ah farimo lagu soo diro idaacado badan ayla soo xiriireen miidiyaha badan waa kale ayla soo xiriireen ay dhaheen interviews iyo wareysa badan aan sii runtii farxaddii aada isi kacday aan malaysanayn inay heerka ay gaarayso xafladiida kalagelinta waa yahay maadada aada baratay maxay tahay maadada aan bartaa waxay tahay waa waxaa loo yaqaan waa punchland town so ah bangiyada iyo maaliyadda ay la xiriirtaa dad badan oo soomaali ah oo sidaadoo kale oo waxaa jira baahiyo gaara qaba maxaad ku dhiirigelin lahayd maxaad kula talin lahayd ay kula tahay runtii dadka aniga lamid ahay baahiyaha gaarkaa qaba runtaan hal midan aaminsanahay oo ah qofka naaqala ah keliya shayga oo noloshiisa ama waxa keliya ama hubka u isticmaali kara inuu noloshiisa kagala dagaalamo dib u dhaca inay tahay inuu wax barto waxbarshada ayaa u sahli karta inuu dadka kale wax la kaafsado runtii dhammaanta waxa ugu dardaarmaa dadka naaqada oo aniga noociyoo kale ah obstacle ama challenge walba uu soo wajaha ayaga haddii wax baranayn waxbarshadii ka guulgaaran ay sii wadaan runtii keliga waxay noloshooda ku horumari karaan waxay tahay inay wax bartaan waxaan aada ugula dardaarmaa inay wax bartaan ina dhiiradaan waxbarashada obstacle ama xabad walba ay soo wajahadana aysan dheg galab u siinin ay keliya noloshooda dhanka positiveka ay ka eegaan haddii ay dadka kala qabtaan in ayakan sidoo kale ay samayn karaan ay wax bartaan aan kula dardaarmaa maasha allah waxaan filayaa inay tusaale wanaagsan u noqon doonto dadaalka iyo runtii waktiga faraha badan ee waxbarashada aada gelisay waxaan jecelahay bal inaan iyana su-aalo kaa weydiiyo tan iyo wixii ka dambeeyey qalinjabintaadii dad badan oo kala duwan aad la kulmaysay oo qaarkood mas-uuliyiin dowlad ah iyo dad kale oo maaragtay aqoon-yahano iyo ganacsato ah wax shaqaa oo hadda aada heshay miyaa jira runtii markii koowaad aan aniga jaamacadda kalinjabiyey waxaa balkaas shaqa ii sameeyey jaamacadda aan ka qalin jabiyey ee siimad waxaan ka shaqaynayay jaamacadda siimad markii aan qalin jabiyey ee ay aadna u korortay promotionska iyo waxyaabaha kala duwan ee ay sameynayo waxaa aad jireen dhowr banki oo waddanka ku yaal gudaheeda ay la soo xiriireen iyo organizations kala duwan oo dhacay waxaan diyaar unahan inaan ku shaqaalaysiino runtii hadda waxaa aqbalay markaasi shaqo oo ii ballan qaaday premier bank runtii waxaana si officially hadda kaga tirsanay shaqaalaha premier bank waan shaqa bilaabay isagoo soddonkii markaan kala jirin soddonkii soddon iyo koo iyo tala bishan oo ku dheereed waan shaqa galay
waa kugu hambalyeynayaa arrintaas sidoo kale waxaa dheeri ah in uu ila soo xiriiray madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo asna kafaalo qaad walow ay jireen dad badan oo ay masterkaadan bixinana laakiin waxaan hadda aadna ugu rajaweynahay kana aqbalay kana qaatay obaro iisoo jeediyay madaxweynehi hore soomaaliya oo xasan sheekh maxamuud oo ballan qaaday inuu damaanad qaadayo waxbarashadeeda heerka labaad ee jaamacadda ee master digreega goormaa marka kuu qorshaysan inaad bilowdo waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda
wallaahi markii laga soo tago ballanqaadka runtii waxaan rajeynaha in maalaha maalmahan dhow baan barso kasii bilaabi doono runtii waxaan aada ugu rajaweynahay isla isla sanadka soo socda september markay daraasada daraasooyinka ay furmayaan inaan ka qayb geli doono insha allah waayahay maxaad hadda ku haminaysaa wax aad tiigsanaysid oo aad rabtid inaad gaadhid mustaqbalka ma jiraan marka laga hadlo hadafyada aan nolosha aan ka leeyahay runtii aad aada u bilaarayen waa hadafi aada u sareeya runtii hadafka ugu koowaad waan gaarisanaan jira maanta waxayd markii aan yaray hadafya ay dhigsana inaan jaamacadka kala jiri jirtay waxay iyahayd hadaf aada weyn runtii hadafkaas waa aan gaaray hadafyo badan oo aan rajeynayo inaan gaaro waa ay jiraan oo ay kamid tahay inaan waxbarashadeyda ilaa hir dictor aan gaaro aan digri ka qaato runtii waa hadaf aada meel igugu yaal oo aan jecelahay kasul gaaro insha allahu tacaala waan kasulwaana kasul gaari doonaas runtii hadafyo badan oo aan qabaan leh waadisa waa inaan noloshayda inaan ku filan oo kaafiya aan naqlo inta noloshayda ku filnaado nolosha dadka kalena wax taro wax ugu jira siiba dadkan baahiyaha gaarka qabo oo aan rabo inaan inaan doono inaan aasaasi doono organizations badan aan u raadin doono inay noloshooda ay aan ku dhiirigeli inay yihiin dad bulshada kaalin ku leh kaalinkoodana muhiimtaha inay ka faa'iidaystaan kana qayb qaataan waayahay ismaaciil mar kale waa kuu hambalyeynayaa aad iyo aad baa umahadsan tahay inaad barnaamijka igala qayb gashay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ismaaciil axmed maxamed raage oo ka mid ahaa arday soomaaliyeed oo soddonkii janawari ka qalinjabiyey jaamacadda simad ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelya